dhegeystayaal somalilan ayaa axaddii shalay aheed waxay sheegtay inay samaynayso xeer lagu xakamayn doono adeegsiga baraha bulshada gaar ahaana warxumo tashilka sida ay hadalka u yiraahdeen iyo wararka been abuurka iyo wixii la mid ah arrintaas waxa ay soo baxday kadib markii shir sanadla ah ee wasaaradda isgaarsiinta ee somalilan ay yeelatay xeerkan cusub iyo dhammaan qodobada looga hadlay shirkaasi ayaa wariyaha v o eda hargeysa khadar maxamed cakulle waxa uu ka wareystay wasiirka isgaarsiinta somalilan dr
laba maalmood buu shirku socday doodo fara badan baa ka dhacay sidoo kale waxaa lasoo bandhigay cilmibaadhisyo kala duwan oo la xidhiiray technologiga marka waxaa kasoo baxay dhowr qodob marka koowaad qodobka wuxuu shirku bogaadiyey horumarka technolojiya ka jira somalilan isla markaana uu dhiirigeliyey dhammaan danayaasha inay laga faa'idaysto horumarka qodobka labaad ee kasoo baxay waxaa weeye in la dardargeliyo xeer ama sharciga lagu maamulayo adeegsiga si guud baraha bulshada oo kala duwan si loo yareeyo wararka been abuurka iyo tacadiga lagu hayo dad kala duwan sidoo kale waxaa kasoo baxay iyadana la dadargeliye adeegii governmentka oo dowladdu ima gacanta ku hayso iyadoo cilmibaarsi la sameeyey lasoo bandhigay in baahi xoogi bulshada u qabto siiba in lagu fidiyo adeegyada gobolada dalka kala duwan waxaa kaloo iyaduna kasoo baxay in kor loo qaado wacyigelinta technologiga si kafaadeyska kor u kaco sidoo kalena dhibaatooyinkii waxyaabaha ay leedahay iyadana la yareeyo waxaa iyadana aada looga hadlay oo kasoo baxay qodob kamid a saameynta ay ku leedahay technologigu waxbarashada siiba dayarta yareimka soo koraya oo lasoo jeediyey in wasaaradda isgaarsiinta wasaaradda waxbarashadu ay kasoo saaraan siyaasad lagu xakamaynayo adeegsiga taban ee uu ku leeyahay technologiga waxbarashada ku leedahay waxaa kaloo iyadana kasoo baxday in bulshada lagu dhiirigeliyo inay ka qayb qaataan sidii aynu usoo saari lahayn technology ilaa imika waxaynu ku koobanhu adeegsiga technology cid kale soo samaysay laakiin tusaal ahaan in loo bedelo hal abuur oo inaga laftigenuba aynu gaarno heer aynu adduunka aynu la wadaagno ugu dambeyntiina waxaa kasoo baxay in ay soo saarto dowladdu siiba wasaaradda iskaarsiinta technolojiyadu shuruucdii lagu ilaalinayo xogta tusaale ahaan iminka shirkada iskaarsiinto kale xog bay dadka hayaan shirkado gaara ka haya waxaa kaloo jira hay-adaha benjo iyaduna xog daday leeyihiin gacanta ku hayaa jira iyo ta dowladdu gacanta ku hayso marka shuruucdii lagu ilaalinayo in lasoo saaro koley toddobadaa qodob baa kasoo baxay shirka waanu si fiican buu soo dhamaaday haddii wasiiran isku taagno matalanka waxbarashada oo kale waxaa la dareemayay muddooyinka ugu dambeeyaba in dhallinyaradu maskaxiyan ama caqli ahaan ay in badan waqti gelinayeen halkii ay waxbarashada ku mashquuli lahaayeen inay ku mashquulaan technologiga iyo aaladahan cusub ee mobilku ay ka midka yihiin marka maxaad is leedihiin waa wa waa la talaabo waa la qaadi karaa labada wasaarood wartaalka haddaan yar ka horeeyo waxaa lasoo bandhigay cilmi baaris lagu sameeyey dugsiya dhexiye hoose somalilan oo nin aqoon-yahanu somalilan sameeyey wuxuu soo wax kasoo baxday boqol kiiba saddex iyo afartan uu ku leeyahay saameyn taban oo hoos u dhigayo ardayga iyo waxbarashadiisii marka waxaa la qaban karaa waxa wey tusaale ahaan in la xakameeyo fasalada lagu dhigto oo kale waxaa kaloo kamid a in iyaga laftigooda waalidka lagu wacigeliyo dhibaatadu leeyahay imika waalid badan oo reer somalilan waxa laga ilma yaraa ama isagoo ku raaligelinaya ama ku sabay inuu gacanta ugu rido dabeedna ilma yaraa ee afar jirkaa shan jirkaa markuu la koro wax wuxuu arkayaa mar walba u baahan yahay marka wacyigelintaasina qayb bay ka mid tahay waxaa kaloo iyadana ka mid ah dadka ku jira dhinaca tacliinta macalimiinta maamulayaasha iyo cid kastoo danaysaba in iyaga laftigooda laga wacyigeliyo marka kuli waa qodobo fara badan laakiin waa qodob guud baa imika laga soo qaado insha allah inla dambe haddaan ugu dambeyn saalka kudi wasiir halka la xidhiidha tusaale ahaan xakamaynta ama in dib loo eego xagga social media isticmaalkiisa magacdil baa lagu sameeyaa mararka qaarkood acowna ama magacyo been abuura intoo qofku samaystu qof kale maalin walba dad baa beenin ku jiraan waxaa maan soo qorin waxaa maan soo dhigin taa sideed si dul tagtay taa kolley laba dhinacaa laga eego midna waa xeer ciqaabeed oo qofkii waxaa lagu helo kale iminka waxaa jira maxkamaduhu inay uun ku xukumaan waxa xeerarkii beri hore jiro aan la abdhiidin marka waa xagga ciqaabta qofkii waxaa ku dhaca marka horta marka hore waa in la qeexaa maxay tahay tusaalahaan magacdilku muxuu yahay been abuuridku muxuu yahay marka waa qeexin dembiyada kadibna in ciqaabi raacdo wax kaloo iyaduna jirta in la diyaariyo si guud sidee hay-adaha waxaana ay khusayso hadday tahay wasaaradda isgaarsiinta hay-adaha sharciga fuliya garsoorkii iyo inta kale khuseysa iyaga laftigooduna inay hal shay oo ay ka midaysan yihiin ay wada yeeshaan baa iyaduna qayb kale ku jirtaa marka kolley inahaasoo dhan bay iyu soo gelaysaa su-aasha ugu dambaysa wasiir marka taa lafteeda xagga xakamaha oo kale ugu dambayn inaanay dowladdu siyaasiyan uga faa'iidaysaninoo wixii iyada kasoo horjeeda ee aaraha ama bare bulsha aanay xakamayn oonay taa siday u kala reebaysaa ama uga damaanad qaadaysaa nidaan uga faa'iidaysanaysa horta cidda ugu badan wax laga sheegaa waa dowladda iyo khaasatan dadka mas-uuliyiinta ah iyo siyaasiyiinta oo dhanba qeybaha kale bulshada wax laga yaban kaa gaadhin waad ogtiino inaga way kala madax banaan yihiin qeybtan garsoorka iyo sharci fulinta iyo iyo dowladuba marka waxaan sameynaa waa xeer xeerku baarlamanku mari doonaa baarlamanku iyaga inay hubiyaan ay noqon doontaa intaanaan baarlamanka gelin laftiga qeyb baanu ka gelin doonaa oo wax la hubi marka wax qarsoon maaha laakiin waa wax furan oo cid waliba ay arki doonto ay ka doodi doonto anaga lafteega taa waan dareensannahay laakiin sidan iminka lagu jiro ee dadku u adeegsanayaan xaalad lagu sii daawan karaya maaha inay sida kusii socoto ay noqoto wasiirka isgaarsiinta ee somalilan doctor cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi ayuu kaasi ahaa u warramaya wariyaha v o e da ee magaalada hargeysa qadar maxamed cakule